ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa shir guddoomiye shirka golaha wasiirada oo maanta lagu meelmariyey qadhaarka adkeynta hufnaanta maaraynta maaliyadda dalka oo ka kooban siddeed qodob oo saldhig u yahay maaraynta maaliyadda guud ee dalka maaraynta dakhliga dalka iibka iyo qandaraaska qaranka maaraynta hantida guud ee qaranka iyo maamulka iyo maaraynta shaqaalaha sidoo kale shirka golaha wasiirada ayaa lagu meelmariyey sharciyeedka howlgabka iyo leetirka shaqaalaha rayidka ee dowladda iyo siyaasadda howlgabka shaqaalaha rayidka sharcigan waa mid ilaalinaya xuquuqda shaqaalaha dowladda ee howlgabka noqda iyo kuwa waxyeeladu ay soo gaarto iyagoo gudanaya waajibaadka qaranka ayaa soo gudbiyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada shirka golaha wasiirada ayaa sidoo kale lagu ansixiyey heshiis is-afgarad oo dhinacyada caafimaadka iyo shaqo abuurka oo u dhexeeya soomaaliya iyo qatar iyo siyaasadda qaran ee dhallinyarada oo ay soo diyaarisay wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha afhayeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya farxaan maxamed jimcaal ayaa ka waramaya qodobada looga hadlay shirka golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maanta oo bishu ay tahay kow iyo tobanka may waxa uu soo saaray qaraarkan oo ku saabsan adkeynta hufnaanta maamulka iyo maareynta maaliyadda dalka qodobka labaad waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dowladda in ay si habsamila u fuliyaan tallaabooyinka lagu dhaqangelinayo laguna adkeynayo dhammaan shuruucda dalka gaar ahaan sharciyada iyo xeer nidaamyaalka khuseeya oo kale ah ba maareynta maaliyadda guud ee dalka ta maareynta dakhliga dalka ja iibka iyo qandaraaska qaranka xa maareynta hantida guud ee qaranka iyo kha maamulka iyo maareynta shaqaalaha dhammaan howlaha la xiriira iibka iyo qandaraasyada qaranka waxaa lagu bixinayaa tartan furan oo habraacyadiisu cad yihiin si waafaqsan sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka dhammaan qandaraasyada ay galayaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda waxaa ansixinaya guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixinta dib u eegis soddon cisho gudaheeda sida waafaqsan sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixintu waxa uu soo saaraya habraacyo fulneed oo khuseeya howlaha iibka iyo qandaraasyada qaranka si waafaqsan sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixintu waxa uu hirgelinayaa mareeg ama website xukuumadeed oo lagu soo daabacayo xogaha iyo macluumaadka ku saabsan qandaraas bixinta iyo qandaraasyada dhaqangalka ah guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixinta waxa uu dibu eegis ku samaynayaa dhammaan qandaraasyada dhaqangalka ah si loo hubiyo waafaqsanaantooda sharciyada iyo xeerarka khuseeya guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixintu waxa uu yeelanayaa xoghayn farsamo oo ku kaalmaysa xilgudashadiisa guddigaasi oo uu magacaabaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaa reeban in howlaha la xiriira iibka iyo qandaraasyada loo fuliyo hab aan waafaqsanayn sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka wasiirka maaliyadda ayaa u xil saaran xaqiijinta u hogaansamida iyo ku dhaqanka sharciyada ku saabsan qodobkan iyo xeer nidaamyaalkooda qodobka saddexaad waxaa la farayaa wasaaradda maaliyadda in ay si dhaqsiya leh usoo diyaariso hindisharciyeedka hantidhowrka qaranka kaasi oo hormarinaya isla xisaabtanka iyo daahfurnaan ku aadan maareynta maaliyadda dalka iyo hantida dadweynaha ayna usoo gudbiso golaha wasiirada si loo horgeeyo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya inta lagu guda jiro kalfadhiga saddexaad ee furmaya bishan maajo gudaheeda qodobka afraad waxaa la farayaa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka in ay si dhaqsiyale usoo diyaariso hindise sharciyeed u fududaynaya dadweynaha soomaaliyeed in ay soo wargeliyaan falalka lidka ku ah hufnaanta iyo faldambiyeedyada la xiriira arrimaha maaliyadda iyo ku-tagrifalka hantida dadweynaha islamarkaana ilaalinaya xuquuqdooda una soo gudbiso golaha wasiirada si markaasi loo horgeeyo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya inta lagu guda jiro kalfadhiga saddexaad oo furmaya bisha maaj ee gudaheeda